بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاaة والسلام عlى نبيna mحamd وعlى آله وصaحبه وsلم amا baعd waxaa nb noo bilaabanaysa insha allah muxaadaradii koobaad ee maanta waana dhamaystir muxaadarow sheikh oo noo bilaabay maalintii jimcaha ee hadduu ilah yihahdo ku saabsaneed asbaab اlاkhtilaafi watafaruq insha allah waana muxaadara haddee sheikho u qeybteedii hore fawaa'id fara badan iyo mataqaanaa macluumaad fara badan iyo nuquul fara badan oo noo keenay waxaanu shiikhu xusay ikhtilaafka markaan ricab kusoo sameynon idiin soo khulaaseeyo wixii shiikhu ou jimcihii uu nooga soo hadlay in ikhtilaafku uu mataqaanaa midna madmuum yahay midna uu iska mid wejih leh uu yahay shiikhu waxauna soo sheegay ikhtilaafka kiisa madmuumka ah waa midkii masaa'ilul mataqaanaa ictiqaad ama ru-uusu masaa'il ictiqaad la isku khilaafo tafaruqna keena kala tag keena oo dadku ay isku dabar jeediyaan kaas ayuu shiikhu madmuum uu kusoo tilmaamay ru-uusu masaa'il ictiqaadna shiikhu shan ayuu kusoo koobay sida mataqaanaa muxuu ahay uu noo soo guuriyey oo ay ugu horeeyaan alasmaa wasifaat aliimaan masaa'il aliimaan walasmaa walaxkaam alwaciid alwacd walwaciid iyo qadarka iyo baab oo baabulimaamiya baabulimaama oo asaxaaba oo mataqaanaa oo sheikh uu noo soo sheegay marka insha allah haddana meeshii ayaan kasii wadan doonaa insha allah sheikh ayaa intii ka dhamaneed mawduuca noo dhamaystiri doona marka waana mawduuc muhiima runaantii oo mataqaanaa muxuu ahay haddii ummadda shiikhuna wuxuu soo sheegay ikhtilaafki inuu galo mid dunawi iyo mid diiniba inuu galo oo mataqana labada nacba ikhtilaafka u imaan karo run ahaantiina dadka waxaa moodaa caamadaha oo badan inay hilmaameen kii dunawigaah ee ku mashquulsan yihiin kii culammada keliya ama kii kii diinta dadka culammada keliya is ikhtilaafeen inay ku mashquulsan yihiin ayaad moodaa marka kan muxuu ahay bal isigana dunawiga oo laysku khilaafsan yahay laftiisuna wuxuu leeyahay cilaaj ayuu leeyahay wuxuu leeyahay mataqaanaa meel loo celiya ayuu leeyahay kan culammada laftiisuna mataqaanaa insha allah nafti cilaaji u leeyahay marka sheikha ayaa maanta inshaas nooga hadli doona hadduu la yidhaahdo marka sigaan kusoo dhaweynana wabillahi towfiiq
بsم الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlih وصaxbih أجمaعيin ama bعd mowduuca qeybtiisii hore intaa walaalku sheegaan kaga hadalnay qeybta labaad waxaan in sha allahu tacaala kaga hadlaynaa asbaabu التafaruqi واlاkhtilaaf asbaabta tafaruqa iyo kala tagga muslimiinta dhexdooda keento waxyaabaha ay markaa asbaabtaa ku salaysan tahay iyo calaamaatu ahli tafaruq dadka ahlu tafaruqa oo iyagu yacnii ahlu furqada ah calaamadahoodu maxay tahay iyo mumayisaadku cilaajkuna wuxuu kasoo dhexbaxayaa meelahaase iyo mumayisaadka ahlu sunnadu ay leeyihiin ama dadkii furqada ka badbaaday alfirqatu annaajiya ama ahlu sunnati waaljamaaca mumayisaadka iyo waxyaabaha ay kaga soocan tahay dadkii iyagu tafaruqa dhexgalay saddexdaa marka mowduuca darsigu insha allahu tacaala uu ku saabsanaan doonaa awalan ilaahi subxaanahu watacaala sunnadiisa qadariga ah waxaa ka mid a haddii uu doono shay asbaabtiisa ayuu keenaa qadar ahaan asbaabtaa marka qadariga ah waxna de ilaahay raalli buu ku noqdaa waa jecel yahay waxyaabaha noocaas oo kalena ilaahay waa amraayo waa faraa kuwaas asbaabna waxaa weeyaan qadar ahaan inay dhacaan alla waa qadaray laakiin ma jecla iraada kowniya keliya ayaa ku dhacday asbaabaha marka aan sheegayno waxay ka mid tahay asbaabaha keeno tafaruqa loona baahan yahay in laga fogaado sababka koowaad marka waxaa weeyaan intaa yacni saddex sabab buu alimaamu shaatibi kitaabihi fii kitaabihi alictisaam saddex sabab ayuu kusoo khulaaseeyey saddexda culamo ka yacni ahlucilmiga qaar kaleoo ka mida shaykhulislaam ibnu teymiya iyo qeyrkiisoo kalena asbaabo badan oo tafaruqu leeyahay bay sheegeen laakiin saddexdan unbay dhex galaan saddexdan uu sheegay shaatibi fi lictisaam ayaa asbaab un ra-iisi ah ah asababu alwal marka sababka koowaad waxaa weeyaan an yactaqida alinsaanu fii nafsihi aw yuctaqada fiihi annahu min ahli alcilmi walijtihaadi fi ddiin walam yabluq tilka darajata ayb qofka inuu ictiqaadiyo insaanka nafsadiisa inuu ka ictiqaadiyo ama looga ictiqaadiyo isaga isagaa ama iska isu malaynayo ama qeyrkii ayaa u malaynayo inuu isagu ahlu cilmiga ahlu ijtihaadka ka mid yahay isagoon darajada cilmiga iyo ijtihaadka aan gaarin fa yucmalu calaa dalik sidaabaa marka lagu camalfalayaa ama isagaaba ku camalfalayo fa yacmalu calaa dalik wa yucaddu ra'yuhu ra'yan wa khilaafuhu khilaafaha markii sidaa loo maleeyo ra'yigiisa ra'yi baa lagu tirinayaa khilaafkiisana khilaaf baa laga dhigayaa halkaas marka waxaa ka soo baxayso furqo oo nin aan marka ahal u ahayn fatwadii ama cilmigii ama ijtihaadkii ayaa isaga isu maleeyey ama koox ayaa u malaysay inuu darajadaa joogo waxay keenaysaa marka middaa in ra'yigiisa ra'yi laga tiriyo oo dad ummadii kamida ay ku tiriyaan ra'yi dadkuna dad jira waayo oo khilaaf iyo markaa furqo iyo imtixaan ayaa halkaas marka ka dhacayo iyo dagaal iyo qalaaqil fara badan sababkan marka haddii si kale aan u dhigno waxaa weeyaan tar-iisuuljahala ayb sababkan yacni isagoo dhammaantii wuxuu u noqonayaa aljahlu bishariicati wa maqaasidiha shareecadoo laga jaahil noqdo iyo maqaasideedoo laga jaahil noqdo sababkan marka uu sheegay alimaamu shaatibi isaga ayaa furuuc iyo laamo leh fara badan laamihiisa waxaa ka mid a tar-iisuuljahala dadka jaahiliinta ah mansabkii fatwada iyo ijtihaadka in iyaga loo caleemo saaro dayb ama amiir xaraka ha noqdo ama koox kale iyagu markaa amiir kooxeed ha noqdo isagii marka imradii kooxnimada iyo midii diiniga inta laysugu daro ayaa marka waxaa dhacayo in dadkii marka uu fasaadiyo fasaadka lagu sheegayana waa tafaruqa ummadda markaa ku dhacayo ayb oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa min xadiidi cabdillahi bni camr bni alcaas waxa uu ahaa in alla nabigu uu yihi sala allahu caleyh wali wasalam ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yansicuhu min suduuri alcibaad ilaahay cilmiga ma qaado siibid oo dadka ka siibaya quluubtooda walaakin biqabdi alculamaa cilmiga wuxuu ku qaadaa culimada oofsashadooda inay dhintaan xataa idaa lam yabqa caalimun markuusan harin yacnii beledkaas ama dad meelay degan yihiin haddii caalim uunan ku harin itakhada annaasu ru'uusan juhaala dadku waxay samaysanayaan madax diimeedyo ooy diinta su-aalaan oo jaahiliin ah fa su-iluu fa aftow bigayri cilmin fadalluu wa adalluu waxbaa la weydiinayaa cilmi la-aan bay jawaabayaan iyagana way baadiyoobayaan dadkana way dhuminayaan fadalluu wa adalluu riwaayo kaleoo isla xadiidka ah oo bukhaari uu warinayo waxay ahayd ina allaha laa yansicu alcilma bacda an acdaakumuuhu ilaahay cilmiga ma siibayo markuu idin siiyey kadib intizaacan siibis walaakin yantasicuhu minhum maca qabdi alculamaa'i bicilmihim laakiin ilaahay cilmiga wuxuu ku qaadaa uu ku siibaa culimada oofsashadoodu ladhi ayuu cilmigu la siibmaa marka fa yabqaa naasun juhaalun dad jaahiliina ayaa markaa isu soo harayo yastaftuuna way isweydiinayaan fayuftuuna way jawaabayaan bira'yihim bay ku jawaabayaan fayudiluuna wayadiluun dadkana way dhuminayaan iyagana waa dhumayaan nafsadooda way u dhumayaan alimaamu shaatibi wuxuu kasoo raray abu bakr atartuushi kitaabkiisa alxawaadith walbidac naska waana ku yaallaa kitaabkaase wuxuu yidhi tartuushi tadabbaruu hada alxadiid xadiidkan fiiriya fainahu yadulu cala annahu laa yu'ta annaasu qatu min qibali culamaa'ihim xadiidkani wuxuu tusayaa dadka marnaba inaan looga imaanaynin dhanka culimmadooda wa inamaa yu'towna min qibali idaa maata culamaa'uhum aftaa man laysa bicaalimin halka looga imaanayo waxaa weeyaan hadday culimmadoodu dhintaan qofaan caalim ahayn baa jawaabayo fa yu'ta annaasu min qibalihi dadka xaggiisaa looga imaanayaa waqad surifa hada almacnaa tasriifan macnahan waa la gedgediyey faqiila waxaa la yidhi buu yidhi maa khaana amiinun qatu qof amiin ah oo ammaano leh waxba ma khiyaano walaakinahu tumina gayru amiinin fakhaan laakiin midaan ammaano lahayn baa wax lagu ammaanaystay markaasuu khiyaanay fa qaala wanaxnu naquulu annaguna waxaan leenahay buu yidhi marka mabtadaca caalimun qatu walaakinahu istuftiya man laysa bicaalimin fadalla waadalla abuu bakar darduushi saasuu yidhi annaga waxaan leenahay qof caalim ah bidco uma qasdo uma bidcaysto laakin walaakinahu istuftiya waxaa la jawaab waxaa la waxaa la weydiiyey man laysa bicaalimin qofaan caalim ahayn fadalla waadalla isagii baa dhumay dadkiina dhumiyey alimaam malik raximahu llahu tacaala wuxuu arkay sheekhiisii rabiicatu bnu abi cabdiraxmaan ee la dhihi jiray rabiicatu ra'yi ayuu arkay oo oynayo aad u oynayo markaasaa waxaa lagu yidhi amusiibatu nasalat bika musiibo kugu soo degtay miyaad la oynaysaa qaala laa buu yidhi may walaakin istuftiya man laa cilma cindahu waxaan la oynayaa buu yidhi waxaa jawaab la weydiiyey qof aan cilmi lahayn taas baa marka murug iyo shiddo igu hayso maxaa yeeley wuxuu ogsoon yahay dadku inay isku khilaafayaan hadday dadkii marka furqo iyo kala tag iyo ay u horseedantana waa isdilayaan marka dambe ayb taas marka waxaa weeyaan waa daahiro koowaad waay oo sababka koowaad laamihii ka baxaye laan ka mida waay tan koowaad marka laanta iyadaa waxaa weeyaan tar-iisuuljahala dadka jahaladaha in madax laga dhigto ama iyagu iska dhigaanba madaxda laga hadlayana waa madax diimeedyada hadda nacam madax diimeed waxaa lagu noqdo waa la yaqaanaa alsabru walyaqiin shaykhulislaam ibnu taymiya waxaa aad u u yidhaahdaa fa bisabri walyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin sabar iyo yaqiin ayaa waxaa lagu gaaraa imaamnimada diinta alimaam fulaan iyo alcaalim alfulaaniyu iyo wuxuu ku gaarayaa sabar iyo yaqiin sabar waa adduunyadiibuu ka sabrayaa iyo shahawaadkeedii iyo yaqiintuna waxay cinwaan u tahay cilmi raasikh ah oo aan marka isagu aan aqbalaynin aan leexleexad aan aqbalaynin ayb marka ruuxu hadduu dad yar isku duudo oo sidaa ay madax uga dhigtaan ama isagu ou madax iskaga dhigaba macno weyn ma sameynaya furqadii unbuu dadkii ku kordhinayaa ayb ruuxu hadduu khabiir un u yahay marka kooxahana oo marka middan ka soo baxtan gal middan ka baxtan gal middan ka baxe middan gal hadhowna waxa uu dadka u sheegaya ay tahay un taasaan ku jiri jiro saasay ahayd middaanaan ku jiri jiro kan bay ahayd culummo iyadana laguma noqdo waxaasoo kale nacam ayb oo mansabkii marka xukunka iyo qadaha qofku inuu u istaago oo macnaha keliya un uu ugu istaago ma ahan in loogu ictiqaadiyana ma aha ayb laanta labaad waxaa weeyaan marka ama faraca labaad ee sababkan koowaad ka mid ah cilmigii inuu iska tago oo la waayo sidiisa cilmiga bimujarad weytadiisa waxaa ku timaado furqo xadiidkii bukhaari uu warinaya wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi yataqaarabu zamaanu wayanqusu alcamalu zamanku waa isu dhadhowaanayaa laba macnaba waa lagu fasiraa barakadaa laga qaadayaa markaasaa sanadkii bil oo kale ayuu noqonayaa macno labaadna waa lagu fasiraa yataqaarabu zamaan ay yataqaarabu ahlu zamaan dadka waqtigaas nool ayaa isku dhowaanaya xagga cilmigooda labadaa macnaa marka lagu macneeyo yataqaarabu zamaan dayb dadka nool zamankaas waqti mucayana dadka nool hadday cilmigoodu isku dhowdhow yahay tan marka waa lagu macneeyaa yataqaarabu alzamaanu wayanqusu alcamalu camalkii baa nuqsaamayo wa yulqa shuxu shuxi iyo qofka isagu yacnii cid kale inaanu wax u ogolayn inay khayr iyo wanaag gaarto yaa la ridayayo dadkii lagu dhex tuurayaa wa tadharu alfitanu fitantana way daahiraysaa wayakhuru alharju dilkuna waa badanayaa qaaluu yaa rasuula allahi ayumaa hu rasuulka ilaahayow muxuu yahay harjigu qaala alqatl alqatl waa dil dil ayuu yidhi dilka marka maxaa keena intaan laysdilin ka hor waa la ys-khilaafaa intaan laysdilin ka hor dadku way iskhilaafaan dad iswaafaqsan dad iyagu iswaafaqsan ma isdilaan dayib sababka marka u keenayo iskhilaafkana oo dilka sababayana waa yataqaarabu alzamaanu wayanqusu alcilmu wayanqusu alcamalu wa yurfacu alcilmu yaa ku jirta cilmigiina waa la qaadaya xadiid abi muusa iyo cabdullahi bni mascuud isaguna wuxuu ahaa ina bayna yaday saacati laayaaman yanzilu fiiha aljahlu wa yurfacu fiiha alcilmu wa yakhuru fiiha alharju waalharju alqatlu saacadda ayaamo ayaa ka horeeyo jahligu uu soo degayo cilmiga la qaadayo dilkuna uu badanayo kulli wuxuu ku sababeeyey duhuuru lfitan waa natiijo sababkeedu waxaa weeyaan in cilmigu tago ayb faraca saddexaad waxaa weeyaan hadday culummadu tagaan daay waxaan soo marnay faraca koowaad wuxuu ahaa tar-iisuuljahala dadka madaxda ya- dadka yacnii jahalada ah in madax laga dhigto madax diimeedyo kan hadda dahaabulculamaa dhinac halkaa waa kaga jiray laakiin meesha hadda aan ka rabnaa waxa ay tahay calaaqada ka dhaxaysa inay culummadu tagaan iyo in dhulku fasaado maxay tahay saxiixeynka waxaa ku sugan min xadiidi anas nabi inuu yidhi nabiga sala allahu calayh waali wasalama laa ya'tii zamaanun ilaa waladii bacdahu sharun minhu waqti ma yimaado ilaa kan ka dambeeyaa ka shar badan xadiidkan marka macnihiisaa la rabaa laa ya'tii zamaanun waqti ma yimaado ilaa waladii bacdahu sharun minhu waxaa dhacday yacnii waqtiyo dambe oo waqti ka horreeyey ka barwaaqo badnaa ama ka yacnii ka amni badnayd waa la arkay oo waqtigii cumar bnu cabdilcasiis marka la fiiriyo iyo zamankii xajaaj marka laysku fiiriyo wax isku dhow ma aha cumar bnu cabdilcasiis waqtigiisii baana dembeeyey ayb marka haddii la yidhaahdo laa ya'tii zamaanun ilaa waladii bacdahu sharun minhu waqtigii cumar ibnu cabdilcasiis sidee uga fiicnaaday waqtigii xajaaj iyadoo waqtigii xajaaj uu horreeyey culimada marka waxay kaga jawaabeen middaas waqtigii xajaaj ibnu yuusuf saxaabaa noolayd oo culamo fara badan baa noolayd waqtiguba ha iska xumaado laakiin ahlu cilmi saxaabaha baa joogeen amaa waqtigii cumar ibnu cabdilcasiis aaday u yaraayeen sidaa darteed marka maadaama uu ka saxaabo badnaa zamanka saxaabada badan ay nooshahay waa ka barako badan yahay marka la fiiriyo xagga cilmiga zamanka ayna noolayn saxaabadu ayb laakiin ibnu mascuud ibnu mascuud iyo bacdi taabiciin ayaa xadiidkan si fiican u tawjiihiyey macno kan hadda annagu aan u keennayna ku macneeyey sida ibnu xajar fatxulbaariga uu ku sheegayo oo waxa uu yidhi fa akhraja alxaafid yacquub bnu shayba min طariiqi alxaarif bni xasiira can zayd bni wahbin qaal samictu cabdallaahi ibna mascuudin yaquul ibnu mascuudaan maqlay oo dhahayo laa ya'tii calaykum yowmun ilaa wahuwa sharun min alyowmi aladii kaana qablahu xataa taquuma asaaca xadiidkanoo kaleu sheegay markaasuu yidhi lastu acnii rakhaa'an min alcayshi uma jeedi nolosha oo barwaaqo noqonayso lastu acnii rakhaa'an min alcayshi yusiibuhu walaa maalan yufiiduhu maal uu keenayo sanadka dambe ma sanadka hore ma jiro oo sanada dambe ay u ka badan yahay ama barwaaqo sanadka hore ku badan oo sanada dambe aan ku badnayn maaha buu yidhi xadiidku macnihiisa walaakin laa ya'tii calaykum yowmun laakiin maalin idinma timaado ilaa wahuwa aqalu cilman min alyowmi aladii madaa qablahu maalin idinma timaado ilaa maalinkii ka horreeyey way ka cilmi yar tahay fa idaa dahaba alculamaa'u istawa annaasu hadday culummadu tagaan dadku waa ekaanayaan falaa ya'muruuna bilmacruufi walaa yanhawna cani ilmunkari macruufna ma farayaan munkarna ma reebayaan fa cinda dalika yahlakuun markaasay baaba-ayaan marka markii la waayo dad kala roon oo cilmiga ku kala badan oo ku kala dambeeya cilmiga marka la waayo yay dadku halaagsamayaan oy sinaadaan oo nin walbaa isaga ra'yigiisa markaa uu wato ayb tan marka waxayna tusaysaa xadiidka macnaha loo jeedaba inuu yahay dahaabu lculamaa musiibada la sheegayaa waa in dadku aanay kala roonaanin oo intay dadku marjiciye ay leeyihiin dad ahlu sunno oo ahlu cilmiyo loo laabto inta ay leeyihiin waxbaa u dhaqan ayb halkan marka waxaan wax yar dul istaagaynaa culummadan hadday tagto ama haddii la waayo dhibkan uu dhacayo waa aya iyagunyay yihiin ogaa in la ag istaaga aaday muhim u tahay ayb alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciinka laba qolo ayuu culummada ku koobayba laba qolou ku koobay culummada inay laba qeybood ay yihiin ayb xufaadu اlxadiidi wa jahaabidatuhu walqaadatu aladiina hum a'imat اlanaami wa zawaamilu اlislaami aladiina xafiduu cala ala'immati macaaqid addiini wa macaaqilahu qola wuxuu ku sheegay dadka xadiidka nebiga soo xambaaray faafiyey dadka soo gaarsiiyey waa xufaadda dadka xadiidka la yaqaano ee bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja yaxya ibnu maciin raggan la yaqaanee markaa muxadisiinta bayhaqi dadkan markaa aathaartan aan ku ama axaadiidtan aan ku tukanayno oon ku camal falayno dadkii soo guuriyey kow qola waa qoladaas wuxuu yidhi alqismu athaani qolada labaad fuqahaau lislaam waa dadka axaadiidtaas wax kala dhexbixi karo axkaamta kala dhexbixi karo fuqahaau lislaami waman daarat ilfutya calaa aqwaalihim bayna alanaam iyo dadka dhexdooda dadka fataawadoodu ay ku dhex wareegto oo la yidhaahdo sheekh fulaana fatwooday waa dadka waaweyne iyagu fuqahada ahoo fatwada iska leh oo dadkuwa marka adiga aada dhahaaro rabto ama aada dhaxal rabto ama aada dad isdilay kala bixintood u baahan tahay dadka aada weydiinaysid nacam ay dadku weydiinayaanay og yihiin ayb waxaan marka kooxaha ku samaysmo iyaga masaa-il bay ku kooban yihiin bis taa un weydii inta kale yay su-aalayaan qofka ay fii qaraarati nufuusihim inuu culimo yahay ay u og yihiin walow afkaba ha ka inkiraane qofkaas bay u celiyaanay aadaan marka dadka dhexdooda fataawadooda kuwa ay ku socoto fuqahada ah kuwa ayuu ku sheegay qeybka labaad oo dadka culimada ah aladiina khusuu biistinbaati alaxkaam wa cunuu bidabdi qawaacidi alxalaali walxaraam dadka yacnii lagu gaar yeelay axkaamta inay soo istinbaadaan ee qawaacidda xalaashay xaaraantana inay dhidibada u taagaan kuwa iyaga aada iskugu kallifay oo iskugu mashquuliyey qolada labaad marka waa kuwa isku soo duuduub waa almuxadisuuna waalfuqahaa nacam dadka muxadisiinta ee nebiga axaadiidtiisa wariyo iyo dadka axaadiidtaas qawaaciddii ay wax kula dhexbixi lahaayeen iyo aaladii ay u kaamil noqotay kuwaas weeyaan marka ayb caalimku marka labadaa qolow ku sheega alimaam ibnulqayim ayb waxyaabo lagu gartana waa leeyihiinoo de xadiidkaas iyo fiqiga waa lagu gartaa fataawada waa lagu gartaa kutubtay alifaan waa lagu gartaa dadka ay soo saaraanna waa lagu gartaa nacam oo xaafid ibnu xajar markii uu ka hadlayey ammaanayay shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ku ammaanay ardaygiisa inuu ahaa ibnulqayim lowlaa wax kale hadduusan samayn lahayn oo imaamkaas jihbidka ah oo ibnulqayim haddaanu soo wax kale maaha isaga keliya hadduu soo saari lahaa ee kutub kale ee wax kale aanu alifi lahayn shaykhulislaam waa ugu filnaan lahayd yiri laqabkaas taana marka waa lagu gartaa marka dadka aan u jeedno dadkaas waayo nam waxaa ka mida jahliga oo isagu furqada iyo yacni kala tagga keeno tashiidu nnaasi can ilculamaa waa suuro kale iyadana oo qeybta koowaad un ka mid ah dadka ahlu cilmiga in la nacsiiyo dadka magacyo iyo alqaab iyo waxyaaba xunxun in lagu rido la nacsiiyo dabadeed nacam caado marka xun weeyaanoo dadka ahlu furqada mar walba ay isticmaalaan alimaamu shaatibi kitaabkiisa ictisaamka juska saddexaad safxada laba boqol afartan iyo sideed wuxuu ka soo wariyey can ismaaciila bni culaya qaala xadathanii lyasac qaala takalama wasil bnu cataa yowman wasil bnu cataa ayaa maalin hadlay ninkii muctasiliga ahaa waaye aad buu u hadlay fa qaala camru bnu cubayd camru bnu cubayd baa markaa waxa uu yidhi alaa tasmacuun warsu ma dhegaysanaysaano maa kalaamu lxasani wabnu siiriin cindamaa tasmacuuna ilaa khirqatu xiidatin mulqaah isagu marka wuxuu rabaa dadka inuu ka reebo xasanulbasri iyo iyo ibnu siriin inuu dadka ka reebo ayuu rabaa oo uu midkan marka waasil ibnu cataa uu ku xiro marka wuxuu yidhi war ninkan waasila sow ma dhagaysanaysaan oo ma maqlaysaan maa kalaamu lxasani wabnu siriin wabni siriin xasan iyo ibnu siriin warkooda ma aha inuu yidhi cindamaa tasmacuuna markaad dhegaysanaysaan ilaa khirqatu xiidatin yacnii maro haweenku ay xaydka isaga tiraan oo kale mooyaane mulqaah oo la tuuray maaha wax kale maaha buu yidhi nacam mare marka haweenku waxay xoydka isaga tiraan oo la tuuray unbaa warkooda uu la mid yahay ayb wuxuu yidhi waruwiya ana zaciima min zucamaa'i ahli lbidcati kana yuriidu tafdiila alkalaami cala alfiqhi mid kalena wuxuu rabaa fiqiga cilmiga xalaashay xaaraanta iyo cilmulkalaamka falsafada inuu falsafada fadilo ayuu rabaa oo dadka uu nacsiiyo fiqiga iyo dadkiisa markaasuu wuxuu yidhi ina cilma shaaficiyi wa abi xaniifata jumlatuhu laa yakhruju min saraawiili imra'atin shaafici iyo abuu xaniifa cilmigooda marka la ysku soo duuduubo haweenta gorgoradeeda kama baxayo yidhi yacnii xayd iyo nifaas iyo axkaamtaasay iyagu ka hadhadlaan dad waxyaqaan maaha buu leeyahy dadkan baa dhugtoodu ay fiican tahay oo fahamkoodu oo aada khatar u yahay marka iyaga marka halagu dhego hala qabsado waa tashiid marka dadkii ahlu cilmiga ahaa ee xalaashii xaaraanta yaqaanay ee ku dhowrsaday ee aim yacnii a'ima fi ddiin ku noqday ayuu hoos u dhigayaa dad kaleu rabaa marka inuu soo saaro ayb marka dadku waxaa weeyaan waqtigan laftirkiisu way ku dhaqmaan dadku nacam da dadkan aan marka iyagu cilmiga jeclayn ama in cilmiga wax lagu kala saaro aan rabin sida badan waxaa weeyaan qof aan waxba ahayn iyay soo saarayaan oo cilmiga aan markaa ku muuqanin kooxnimadii iyo ayuu ku muuqanayaa kooxnimadiibuu ku muuqanayaa ama faker ama ra'yi buu ku muuqanayaa isagaasay marka rabaan inay ka fadilaan dad ahlu cilmi ah dayib oo markaa dadkii bay nacsiinayaan haddaan markaa shayga aan wanaagga haddii la rabo in lala dagaalo dadkiisa haddaan lala dagaalin way dhib badan tahay in markaa la isaga lala dagaalamo naam sababka kale marka waxaa weeyaan tanna waa macno intaa marka mawaadicdaasoo dhan waxay hoos imaanaysaa aljahlu bimaqaasidi shariica diinta maqaasideeda ama diintii laftirkeedaba qofka inuu ka jaahil yahay waa sabab keeni karo sabab min asbaabi tafaruq weeyaan qaybahan aan sheegayna waa qaybo iyagu markaa farac ka noqonaya meeshaas ayb daahiradaasna aaday uga muuqatay dadkii ahlu furqada ahaa khawaarijta waa ogtihiin in ay ibnu cabbaas la doodeen markii ay ibnu cabbaas la doodaayeen khawaarijtu waxay ahaayeen dabcan mar walbana ay yihiin dad nusuusta qur-aanka si qaldan mar walba u fahmo meel aanay lahaynna dhigo cali bn abi aalib ibnu cabaas buu u diray inuu la soo doodo ibnu cabaas markuu u yimid ee uu yidhi warkaalaya waxaad tabanaysaan ii sheega aan ka wada hadalno waxay ku yidhaahdeen marka qaarkood ha la hadlinina ninkan kan wuxuu ka mid yahay qoladii ilaahay yidhi maa darabuuhu laka ilaa jadalan bal hum qowmun khasimuun marka wuxuu le ninkan waa quraysh qurayshna waa dadkii ilaahay yidhi waa dad dood badan kama dood badinaysaan iska daaya aayaddii marka nimankii nebiga la doodayey ee baatilka ku doodayey ayay ibnu cabaas rabaan inay ku dabaqaan maadaama uu quraysh ku u dhashay dayib intii kale la doodayna marka waa tii wixii uu ka soo celin kara marka uu ka soo celiyey wixii kalena ay sidaa ku tageen waxyaabaha marka ay aada sida qaabka daran u fahamsanaayeen waxaa ka mid a in ilxukmu ilaa lilaah aayaddaa in ilxukmu ilaa lilaah xugun ilaahay unbaa iskale waxay ka fahmeen marnaba inaan garsoore iyo la samayso karin oo haddaad garsoore samaysato arrintaadii qof u dhiibato war arrintan haye soo maamul waa gaalnimay leeyihiin maxaa yeelay xukunkii alle ou lahaa baa laga qaaday markaasuu cali bnu abi aalib wuxuu yidhi bal ka warrama ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii nin iyo naagtiis isqabo hal guri wada degan haddii uu u saaray garsoor dadka muslimiinta dhiigooda in garsoor loo saaro maxaa dhiboo ku jiru yidhi wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabacahuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha aayadda uu ku jira xakamka aayad kale iyadana wuxuu sidoo kale ibnu cabaas uu tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaau midlu maa qatala min annacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum ninku haddii uu ugaar ku dila xaramka waxay ahayd yacnii in laba qofood ay xukumaan ugaarkii uu dilay wax kala dhigmo oo xoolaha inuu markaa bixiyo laba qofaa xukumaysaa layidhi labo ha xukunka allah iska leh laakiin xukunka alle waxa bayaaninayo oo fulinayo waa bani aadam ayb marka neef la dilay iyoiyo yaa daran buu yidhi marka arrimaha muslimiinta marka ayadihii qeybna waa waxbay ka qaateen qeybna waa ka tageen fiiri ibnu kathiir isagana tafsiirkiisa suuratu lmaa-ida markuu fasirayo meeshan yuriiduuna an yakhrujuu min annaar wamaa hum bikhaarijiina minha nin la dhihi jiray yasiidu lfaqiir oo kutubta xadiidkana macruuf ku ah ayaa wuxuu yidhi ra'yiga khawaarijta ayaan anigu aaminsanaan jiray oo qofkii dhinto qofkii yacnii kabiiro ku dhinto dembi weyn isagoo ku jira qofkii dhintoon ka toobad keenin naarta inuu ku waarayo oon laga soo saaraynin qof naarta la geliyey markaasaan arkay buu yidhi jaabir oo ka sheekaynayo dad naarta galay oo laga soo bixiyey markaasaa waxaan idhi buu yidhi war dadkan kale aan la yaabne maxaa ku dhacay asxaabtii rasuulka ninkan odaygaa bal fiiriin waxa uu sheegayo yaquulu llahu tacaala yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha ilaahay wuxuu leeyahay naarta in laga soo bixiyay rabaan mana ka soo baxayaan weligood marka xaggeed ka keentay buu yidhi qof naar galay ayaa naarta ka soo baxayo markaasaa dadkii isaga la fadhiyey xertiisa ahaa ayaa igu soo booday buu yidhi markaasuu yidhi jooga dhaafa ha hadlo hadalkii markuu dhammaystay ayaa waxa uu yidhi iqra' maa qablahaa aayadda ka horraysa aqri buu yidhi nacam markaasuu akhriyey ina aladiina kafaruu low ana lahum maa fi lardi jamiica wamilahu macahu laftadw bih ayb liyaftaduu bihi min cadaabi yowmi alqiyaamati maa tuqubila minhum walahum cadaabun aliim dadka yuriiduuna an yakhrujuu marka kuwaas baa laga hadlaayey dadkaa marka iyagoo gaalnimada ku dhintay ee iyagoo gaalaha ilaahay la kulmay kuwaas weeyaan kuwaan laga saaraynin labada aayadood way isku xigaan buu yidhi bal isu aqri waan gartayuu yidhi marka markaasuu yidhi ma akhrisaa qur-aanka haa waan akhriyaayuu yidhi ma akhrisay buu yidhi qowluhu tacaala casaa an yabcahaka rabuka maqaaman maxmuuda haa buu yidhi waa akhriyey ma taqaanaa buu yidhi maqaamulmaxmuudka nebigaa noo sheegay waa shafaacada nebigu yidhi oo dadka ahlu kabaa'irta loo uu u shafeecayo maalinkaa kadib ra'yigaas kuma noqonin buu yidhi mar dambe ayb mar walbaa marka cilmi gaabni ayaa haysa marka cilmi gaabnida oo isagu markaa qofka uu la gooni noqdo weliba uu iskugu arko inuu culummo yahay ayaa waxay keeni kartaa tafaruq iyo kala tag sababka labaad waxaa weeyaan itibaacu lhawaa qofka inuu hawadiisa raaco oo diin uu ka dhigto walidaalika dadka ahlu furqada waxaa loo yaqaanaa ahlul ahwaa ayaa lagu magacaabaa maxaa yeelay adilada qur-aanka iyo sunnadu uma qaataan sidii inay u baahan yihiin oo kale dadka aaraa'dooda iyo ahwaa'doodana marnaba ma kulmi karto ayb walidaalika ilaahay kulmidda ay dadka ku kulmaan diinka wuxuu ku xiray kitaabkiisa in lagu dhego oo waxa uu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu dadka waxaa loo tilmaamay wax ay ku dhegaan ayagoo dhan ay ku midaysnaan karaan waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo si saxiix ah loo fahmo ayb laakiin haddii dadka la yidhaah war midooba laakiin aaraa'dooda loo daayo iyo ahwaa'dooda suurtagal maaha inay midoobaan maxaa yeele ninna ninka kale uma hawa-ka ayb walidaalika ilaahay subxaanahu watacaala ahwaa'da ma sheegin ilaa wuxuu sheegay isagoo eedaynaya un maahane ayb suurooyin badan baa marka sababkan soo hoosgalayo oo tafaruqa keeno asuuratu luulaa suuradda koowaad waxa ay tahay alcamalu bibacdi ddiin diinta jawaanibtiisa in qeyb looga camal falo wa tarku bacdihi qeybkiisa kalena laga tago yacnii qofku inuu diinta qeyb uga camal falo qeybta kalena ka tago waxay sababaysaa tafaruq waana min itibaaci ilhawaa qaybtaana marka uu jecel yahay oo diinta intaanu ka jecel yahay intan kalena ma rabo nin kalena intii uu nacay ayuu jeclaanayaa nacam intii kaleu isaguna nacayaayuu ka tegayaa soo iska hor imaan maayaan marka ayb wuxuu allah subxaanahu wa tacaala yidhi wa min aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa miihaaqahum fanasuu xadan mima dukiruu bih faaqraynaa baynahum alcadaawata waalbagda'a ilaa yowmi alqiyaama ayb wasawfa yunabi'uhum allahu bima kanuu yasnacuun kuwii yidhi nasaaraan nahay alla wuxuu yidhi waxaanu ku qaadnay oon ku qabannay ballan adag fanasuu xadan mimaa dukiruu bih wixii lagu waaniyey qeyb ka mida ayay ka tageen nisyaanka meeshan waa tarki nacam way ka tageen wixii lagu waaniyey oo diintoodii awaamirtii alla faray qeyb ka mida ayay ka tageen marka maxaa ku dhacayna fa alqaynaa baynahum alcadaawata waalbagdaa'a dhexdooda ayaan waxaanu ku ridnay isna cayb iyo cadaawad markaa shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi fadahara ana sababa alijtimaaci waalulfati jamcu ddiin walcamali waalcamalu bihi halkaa waxaa ka muuqatay buu yidhi sababta dadka inay isu yimaadaan keenaysa inay tahay iyo inay isu soo dunmaan waxa keenayo jamcu ddiin waa diinkoo la ururiyo kulligiis waalcamalu bihi kullihi isaga dhammaantii in lagu camal falo wa huwa cibaadat llahi waxdahu laa shariika lah towxiidkaana ra'si u ah baatinan wa daahiran wa sababu lfurqati furqada sababteedana tarku xadin mima umira alcabdu bih waalbagyu baynahum sababta tafaruqa keenaysana addoonku inuu ka tago wixii la faray qeyb ka mida inuu ka tago ayb waxaa adiga lagu faray qeyb ka mida haddaa ka tagto oo qaybina ay hawadaadu jeclaato kan kalena ay sidoo kale qeybtii adu aada nacday ou jeclaado qeybtii kalena ou naco dadku waa isqabanayaan marka hadaad si fiican marka waaqica aad u fiiriso waxaas wax jira wa ayb nin walbaa waxaa weeyaan qeyb diintii ka mida ayuu dhab yidhi qeybtaas keligeed ayuu diintii ka dhigtay wa rubamaa inuu marka huluwi ku sameeyo xataa sidii alla u faray oo xagga kale u tallaabiyo kanna qeyb kaleu qabsaday labadoodii marka waa islacnadayaan marka kani wuxuu leeyahay midkaas waxaas ma ogola kanna wuxuu leeyahay kaas ma ogola waxaanay isku tuurtuurayaanna kulli diinta ilaahay bay ka mid yihiin nasaarada marka cudurkii ku dhacay baa annaga nagu dhacay annagana wasadaqa rasuulu llahi sal ll ly slam markuu yidhi latatabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraacin xataa low dakhaluu juxra dabbin tabictumuuhum ayb fataawaha ayaa marka shaykhulislaam uu ku sheegay juska koowaad bilowga hore meeshuu ka bilaabanayo qaacido marka uu uga waramayo itifaaqa iyo itilaafka ayb saa darteed dadka ahlu bidcada iyo ahlu furqada qeyb diinta kamiday ku dhagaan quluwi bay ku sameeyaan qeybo kalena waa ka tagaan kuwo kalena saasoo kale yeelaan dadka ahlu sunnati waljamaaca oo tafaruqa ka badbaadayna way u dhexeeyaanoo diintii oo dhammayd bay ku camal falaan duuna ifraadin wa tafriid ayb walidaalika shaykhulislaam wuxuu yidhaahdaa shicaar aada u cajiib badan wuxuu dhahaa ahlu sunnati waljamacati fi lfiraqi kalslaami fi lmilal kitaabkiisa minhaaju sunnaha ahlu sunnati waljamaaca dadka sunnada iyo jamaacada ahalka u ah fi lfiraqi kooxaha kale dhexdooda waxay ka yihiin kalslaami fi lmilal islaamka sida uu diimaha kale ka yahay oo kale islaamka haddaad fiiriso iyo diimaha kale aada isbarbar dhigto waxaad arkaysaa maxaasin kastoo diin lagu sheego kale islaamku waa qabaa wax allaale waxay diimaha kale baatilka ay hayaanna waa ka beri ahlu sunnadana sidaas weeyaan buu leeyahayo firqooyinka xaqa ay haystaan waa haystaan iyagu baatilkoodana waa ka beri ahlu sunnati fi lfiraqi kalislaami fi lmilal ayb itibaacu lhawa waxaa kaloo ka mid ah tacasubka qofku dad bau jeclaanayaa koox bau jeclaanayaa sheikh ayuu jeclaanayaa nacam sheekha hadduu doono ahlu sunna ha ahaada dhib ma leh nacam ciduu doono ha noqdo nacam qof sheekh ah ayuu jeclaanayaa sheekhaas isaga ah waxaa weeyaan qofkii jeclaado waxaa weeyaan waa ahlu sunno qofkii naco waa ahlu bidco tafaruqaa dhacaaya marka dadku isku jacayl ma aha adiga markaad sheekh jeclaato ninkanna sheekh kaleu jeclaanaya nacam hadhow marka haddii laysnaco maxaa dhacaaya marka tafaruqi baa imaanaya ayb walidaalika marka culimadu waxay yidhaahdaan shaykhulislaam ibnu teymiya fataawaha juskaa fariyo tobnaad dabcadan cubaykaanka ayb wuxuu leeyahay tan kalena mujalladka siddeed iyo labaatanaad ay ku imaanaysaa midda ee asalka ee hore wuxuu yidhi faida kaana almucallimu aw ilustaadu mucallimka ama sheekha qad amara bihajri shaksin ardada haddii uu amro qof inay nacaan ow biihdaarihi ama inay tuuraan wa isqaadihi ay ridaan wa ibcaadihi inay fogeeyaan wa naxwi dalika nudira fiihi waa la fiirina qofka lagu boodi maayo fa idaa kaana qad facala denban sharciyan qofka haddii dembi uu sameeyey sharci ah cuuqiba biqadri denbihi dembigiisa intuu la egyaha lagu ciqaabayaa bilaa siyaadatin wain lam yakun adnaba denban sharciyan dembi sharciya haddaanu dembaabinna lam yajuz an yucaaqaba bishayin in wax lagu ciqaabaa ma bannaana liajli qaradi lmucallimi aw gayrihi sheekha iyo mucallimka ulajeeddada ay rabaan iyo dantooda darteed lagu ciqaabi maayo lagu goyn maayo walaysa lilmucallimiina an yuxasibu nnaasa dadka culummadaana uma bannaana inay dadka kooxa kooxa ka dhigaan ayb ayb walaysa lilmucallimiina an yuxasibu nnaasa waa markaa inay sidaa yeelaan oy markaa ay ka dhigaan kooxa kooxo inay ka dhigaan ma bannaana wayafcaluu maa yulqii baynahum alcadaawata waalbaqdaa oo ay ku sameeyaan dadka ay ku dhex tuuraan wax cadaawad iyo kala tag iyo nacayb keenayo bal yakuunuuna midla alikhwati almutacaawiniina waa inay noqdaan dad walaalo ah oo wanaagga ku wada tacaawuno almutacaawiniina cala albiri waataqwa kama qaala tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan aayadihii dabadeed wuxuu sheegay walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu aayadaha buu sheegay ayb way badan yihiin marka taas oo kale juska labaad sidoo kale isaguna wuxuu tilmaamay dadka yacni kuwa ugu xaqnimada badan ama ugu wanaagga yacni ugu badan ugu tafaruq yar oo ugu kala tegtegis badan inay yihiin dadka iyagu marka sifadan ama suuradan iyagu markaa ka fog inay yihiin buu tilmaamay ayb oo aan markaa dadku mucallimiinta ama shuyuukhdu inaysan dadka kooxa kooxa ka kala dhigin oo marka walaha iyo baraha aanay ku xirin jacaylkooda iyo nacaybkooda ayb sababka saddexaad marka wuxuu tilmaamayaa min asbaabi tafaruq ah altasmiimu cala itibaaci alcawaa'idi wain fasadat aw kaanat mukhaalifatan lilxaqi sababka saddexaad ee tafaruqa keena waxaa weeyaan dadku inay caadooyinkooda raacaan ayb caadadii aad ka soo gaartay aabbaha iyo awowga caadadii aad shiikhaaga ku arki jirtay inaad raacdo maxaa yeele dadku isku caadaad ma aha ayb wuxuu tusaale marka usoo qaatay ama daliil ka dhigtay qowluhu tacaala inaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin wa inaa calaa aathaarihim muqtaduun mushrikiintu markay sidaa lahaayeen isku madhab ma ahayn xataa iyaga laftirkooda iyagaa kala duwanaa oo kala caadaad duwanaa ayb taasaa marka midda saddexaadna uu ka dhigay nacam saddexdan sabab marka ee sababka koowaad uu yahay qof aan caalim ahayn inuu isu arkay inuu caalim yahay ama loo arko sababka labaad oo itibaacu lhawaa ahaa kan saddexaad oo altasmiimu cala itibaaci alcawaa'id caadooyinka in lagu dhego saddexdaas sabab waa asbaabta tafaruqa iyo kala tagga keento wa ayb saddexdoodana waxay u wada noqonayaan buu yidhi marka ay soo wada gelayaan aljahlu bimaqaasidi ashariicati wاtakharusu calaa macaaniiha bidanni taasuu markaas uga dhigay soo wada hoosgeliyey ahar ayuu marka ka daba keenay ruuxu haddaanu maqaasida shareecada fahamsanayn tafaruq inuu imaanayo itibaacu lhawaa inuu imaanayo waxaasoo dhan aharkaa marka wuxuu ka soo wariyey abu cubayd ayaa soo saaray alqaasim ibnu salaam kitaabkiisa fadaa'il اlqur'an saciid ibnu mansuur fi tafsiirihi can ibraahim altaymiy qaala khalaa cumaru daata yowmin cumar baa maalin keligii meel ku khaali noqday fajacala yuxadidu nafsahu nafsadiisa u sheekeynaya marka kayfa takhtalifu hadihi اlummatu ummaddan see isku khilaafayaan wa nabiyuhaa waaxidun iyadoo nebigoodu ou hal yahay yacnii nebiga shareecadiisu ay waajibka ku tahay oo mid yahay fa arsala ila bni cabaas ibnu cabaas uu cid diray faqaala waxa uu yidhi kayfa takhtalifu hadihi اlumma wa nabiyuhaa waaxidun wa qiblatuhaa waaxidatun ummaddan ibnu cabaasow see isu khilaafayaan iyadoo qibladoodu hal tahay nebigoodu mid uu yahay zaada saciid wuxuu ku daray wa kitaabuhaa waaxidun kitaabka ay haystaanoo qur-aankun ou hal yahay khilaafkoodu see ku imaanayaa buu su-aalay marka su-aashan waa su-aal amiiruulmu'miniin cumar uu weydiinaayo baxrulumma ibnu cabaas ninkii cilmiga badnaa ayb waxayna ku saabsan tahay sababka khilaafka maxaa keeni karo halkan marka ka fiirso ayb waxa uu yidhi faqaala ibnu cabaasin yaa amiira almu'miniin ibnu cabaas wuxuu yidhi amiiru lmu'miniin o inaa unzila calayna alqur'aan innaga qur-aanka korkeenna lagu soo dejiyey yacnii innaga inagoo joogno nebigaa lagu soo dejiyey innagana waan noolayn markaa faqara'naahu waanu akhrinay wa calimnaa fii maa unzila wixii lagu soo dhex dejiyeyna waan garannay wa annahu sayakuunu bacdanaa aqwaamun innaga gadaasheen dad ayaa imaan doono yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay akhrinayaan walaa yadruuna fima nasal mana garanayaan wuxuu ku soo degay fayakuunu lahum fiihi ra'yun ra'yi bay gelinayaan marka fain kaana lahum fiihi ra'yun haddii ra'yi ay ku yeeshaan qur-aanka dhexdiisana ikhtalafuu way iskhilaafayaan faqaala saciidun fayakuunu likulli qowmin fiihi ra'yun riwaayada saciid waxay ku daraysaa qoom walbaa ra'yi bay yeelanayaan faida kaana likulli qowmin fiihi ra'yun qolo walba hadday qur-aanku ku yeelata ra'yigeeda ikhtalafuu way iskhilaafayaan faida ikhtalafuu iqtataluu hadday iskhilaafaanna waa isdilayaan qaala fasajarahu cumaru wantaharahu cumar waa canaantay marka ibnu cabaas iga tag buu yidhi fansarafa ibnu cabaas ibnu cabaas waa iska tegey wanadara cumaru fiima qaal cumar waa ku laablaabtay wixii uu ibnu cabaas u sheegay facarafahu wou gartay fa arsala ilayhi waa u cid diray wa qaala acid calaya markaasuu yidhi iigu soo celi maa qultahu wixii aad tidhi fa acaada calayhi waa ugu soo celiyey fa carafa cumaru qowlahu wa acjabahu cumar markaa wuxuu gartay ibnu cabaas warkiisii waana cajab geliyey oo aad buu ula yaabay marka khilaafka isku soo duuduub wuxuu ku imaanayaa shareecada maqaasideedan waxba laga aqoonin aayaddan waxay kusoo degtay iyo yacnii inta cilmi halka aayadoo qur-aanka tafsiirkeeda inta cilmi u baaay u baahan tahay haddii marka laga jaahil yahay qaladaa loo fahmayaa laa shaka meeqo cilmiyay u baahan tahay marka aayadda keliya qur-aanka luqadii waa u baahan tahay luqadda carabiga waa u baahan tahay waxay u baahan tahay asbaabu nusuulka in wax laga laga fiiriyo ilaa sababkay kusoo degtay fahamka waa kaa kaalmaynayaae waxay u baahan tahay naasikh iyo mansuuq waxay tahay in la ogaado waxay u baahan tahay caam iyo dalaaladeeda in la ogaado cumuum iyo khusuus idlaaq iyo taqyiid waxaasay u baahan tahay waxay u baahan tahay muxkam iyo mutashaabih miday tahay in la ogaado hadday mutashaabih tahay si muxkamkii loogu celiyo inta waxay u baahan tahay axaadiidtii nebiga bal wixii aayaddan fasiraya in la arko waxay u baahan tahay aqwaashii saxaabada in laballa fiiriyo si aan adiga aadan qowl kale uga dhinac jeexanin intaasoo culumo marka ma u malaynaysaa marka dadku inay wada leeyihiin ayb dadkii marka waxay rabaan ninkan inuu tafsiir keliya dhagaysto caalim uu ku noqdo luqadii ma yaqaano xadiidkii ma yaqaano fiqigii ma yaqaano waa qaldamaysaa marka macaanidii aayaddaa wax badan ka qaldamaya ayb saa darteed marka culuumta diiniga waa iswada kabayaan kulligood ninkii rabo inuu faham saxiixa fahmo waa inuu aalada dhan barto naxwada iyo sarfiga iyo balaaqada waa baranaysaa waxaad baranaysaa yacnii usuululfiqiga qawaacidda fiqigaad baranaysaa musalaxi baad baranaysaa cilmu rijaalka waa baranaysaa qawaacidu tafsiirkaad baranaysaa markaas baad caalim noqon kartaa nacam markaad funuunta dhan barato laakiin hal fanni qofku inuu caalim ku noqdo khatar bay keeni kartaa maxaa yeele wixii kalean ka maar yaan looga maarmaynin fahamkeeda ayb laakiin hadda waxay iska noqotay qofku hadduu waaqica culummada iyo ka warqabo internetyadaas haddii intuu galo u geli karo maanta maxaa la yidhi sheekh hebel muxuu yidhi kaasna muxuu yidhi say isu radiyeen labadan sheekh ninka ugu aqoonta badan baabkaas yaad moodaa inuu ugu cilmi badan yahayba dadka ayb dadku daday soo hor fadhiisanayaan daydankoodu dhan marka wuxuu iska noqonayaa waxaas un bis ayb waxaa qofka uga fiican waqtigiisa intuu qaybiyo funuun badanaa sugaysee cala al aqali fanni walba yuusan khatar ku noqonine xataa muqadamaha ka barto culummadu warkooda soo u fahmo haddii kale nin aan usuulkiiba baranin hadduu kitaab soo qaado yacni xadiid sharxiis ama tafsiir culummadu waxay ku hadlaayaan luqadii isdilaaxan fuqahada isdilaaxa muxadisiinta haddaba isdilaax bay ku hadlaayaan haddii marka aadan fahamsanayn unan kuu bilownayn xataa wixi aad culummada ka fahamta warkooda qaladay noqonayo ayb marka qofka dhallinyarada intuu waqti haysto hadduu rabo inuu diinta si saxan u fahmo inuu ku dadaalo funuunta kalama maaranto inuu barto haddaad cilmi yacni rabto inaad si si si saxan wax u fahamto culummana inaad noqoto ayb ayb marka taasuu halkaasuu marka u celiyey asbaabtii marka maqaasidii ama yacni asbaabii aayadihii marka waaqicoodii iyo waxyaabahaasooan la fahamsanayn inay dhibaatada marka ay keeni karto ayb calaamaadkan marka usoo degaynaa calaamaadka calaamaad ijmaali baan tilmaamaynaa asbaabaha unbay ka agdhow yihiin calaamaadka calaamada ugu horeysa waxaa weeyaan dadka ahlu ay leeyihiin ahlu tafaruqa koo waaba tafaruqa laftirkiisa waa calaamo kala tagga ayb oo iyagu mar walbaa waa kala tagsan yihiin oo isdiidan yihiin marna isu imaan maayaan ayb calaamada koowaad marka taas waana midda xadiidku uu siiyey waay ayb walidalika ibnu wahab wuxuu wariyey cabdullahi ibnu wahab can ibraahim annakhaciy annahu qaala aayaddan walaa takunuu kaladiina tafaraquu hiya aljidaalu waalkhusuumaatu fi ddiin dadka marka diinta ku dooddoodo iyo iyaga dhan marka dood keliya un u taagan waxaa weeyaan waa dadka marka ahlu furqada oo qur-aanku uu sheegay yuu ku sheegay marka ibraahim annakhaci nacam qaala bacdu alculamaai saaruu firaqan liitibaaci ahwaa'ihim wabimufaaraqati اddiini tashatatat ahwaa'uhum faftaraquu wa huwa qowluhu tacaala ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican shaadibi ictisaamka saasuu ku yidhi kooxahan marka ahlu tafaruqa ah firaq ayay noqdeen sababtay marka horeba firaq u noqdeen waa ahwaa'dooda darteed ahwaa'da wa bimufaaraqati ddiini diinta ay faaruqeenna tashatatat ahwaa'uhum yacnii markii hore waxay koox ku noqdeen ahwaa'dooday raaceen uma haddana kooxdii baa kala baxday oo boqolaal koox sii noqotay sababta waa maxay diintay faaruqeen ayb khaasiyada labaadoo ay leeyihiin uu ku baraarujiyey alimaamu shaadibi waxay tahay itibaacu lmutashaabihaat aayadaha isku eg eg aayadaha macaanidooda yacni xagga iyo xagga iyo xagga loo kala qaadqaadan karo oo loo jiidjiidan karo ayay ku dhagaan kuwa waadixa waa ka tegayaan marka haddaad aragta nin aayadaha mutashaabihaad ka qabsanaayo kuwa waadixaadka ana ka tegaayo gees marinaayo qof waxaa weeyaan marka calaama min calaamaati ahli tafaruq weeyaan khaasiyada saddexaad ama calaamada saddexaad waa itibaacu lhawaa inuusan diin lahaynoo marba meeshay hawadiisu jirto qof raacayo marka inuu yahay ugu dambeyntii mumayizaatu ahli sunna firqada badbaaday oo iyaga la yidhi alfirqatu naajiya alfirqatu annaajiya firqada markaa badbaaday oo iyaga yacni cadaabkaas laga badbaadiyey maxay mumayizaad leedahay oo dadkaa kale ay uga soocan tahay kooxaha kale culimmada laba maslagay mareen firqooyinkan toddobaatan iyo labadoo nebigu uu sheegay qaar waxay yidhahdeen waa tirinaynaa intay tiriyeen tiriyeen tiriyeen bay toddobaatan iyo laba gaarsiiyeen waa maslak maslakul caddi ayaa la yidhaha qaar kalena waxay yidhaahdeen maya lama tirin karee waxan waana isu soo hoosgelayaan qaar badane yaan la tirinin laakiin tilmaamahooda ha lagu qayb qaybiyo tilmaamaha ha la raaco sidaasaana marka fiican oo in markaa tilmaamo ahaan marka in loo raaco ayb walidaalika marka haddii tilmaamihii la raaco toddobaatan iyo saddex koox waaye koox walbaa marka tilmaamay leedahay ay uga soocan tahay kuwa kale marka waxaan soo qaadanaynaa innaga tilmaamaha ahlu sunnada alfirqa annaajiya aldaa'ifa almansuura ay uga soocan tahay firqooyinka kale tilmaanta koowaad waxay tahay alwasadiyatu wasadiyada dhexdhexaadnimada dhexdhexaadnimada lagu leeyahy marka waxay tahay ama yacni tashadud la-aanta wasadiyadu waxaa weeyaan waxay u dhexeeyaan mar walbo labada quluwi alifraatu waltafriitu ka badbadin iyo ka gaabin labadaasay u dhexeeyaan ayb oo marka laga hadlaayo mumayizaadka ahlu sunnada waasidiyada iyo kutubaha ahlu sunnada ay yacni caqaa'idka ka alifaan waxay sheegaan in baabul asmaa wasifaat ay wasad yihiin bayna almucailati wa almushabiha baabmasaa'il alasmaai waalaxkaam inay murjiyada iyo khawaarijta muctasilada u dhexeeyaan baabulqadar jabriyada iyo qadariyada inay u dhexeeyaan baabka saxaabada inay raafidada iyo nawaasibta u dhexeeyaan baabulwacdi waalwaciid inay u dhexeeyaan waciidiyada oo muctasilada iyo khawaarijta noqonayso iyo murji'ada oo iyagu qof laa ilaha illa allahu yidhi naar ma gelaayo dhahayaan yay u dhexeeyaan marka wasadiyada iyo dhexdhexaadnimada ayay mar walba laasimsadaan waana lagu ammaanay wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan buu ilaaha yidhi qofku hadduu wasadiyada ka tago xagga u rooro ama dhinacan kale oo u ordo gaabin iyo ka badbadin waa labadii jid oo shaydaanku markaa uu rabay tan labaad waxaa mumayisaadkooda ka mid a ahlu sunnada alcadlu fii kalaamihim warkooda cadaaladaa ku jirto warkooda cadaaladaa ku jirto haddii laga hadlaayo dadka dawaa'ifta iyo firqooyinka marka laga hadlaayo kalaamkooda wuxuu u baahan yahay cilmi iyo cadli ibnu taymiya kitaabkiisa alikhnaa'iyada ikhnaa'iyadu sidaasuu ku yidhi cilmi waa loo baahan yahayo haddaad jahli dadka kaga hadasho ood jahli ku xukunto adigii baa koox noqonaya markaan ayb haddii aad marka cilmi leedahay laakiin cadaaladdu kaa maqan tahay oo ninkaad necab tahay foge ay kaa tahayna waxaad gaaraysaa marka iyadana inaad firqooyinka iyo kooxaha jira un ku biirto ayb ilaahayna wuxuu yidhi walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa alimaam ibnu kaiirna wuxuu yidhi cadaaladda qof kastaa u baahan qof kastay waajib ku tahay cid kastay waajib u tahay gaal iyo muslimba tan labaad marka baynamaa dawaa'ifta kale iyagu cadaalad ma leh markay ka hadlaayaan yacni ahlulxadiidka ama ahlu sunnada wax aysan dhihin bay ka sheegayaan wax iyagu ay ka fahmeen bay ku ceebaynayaan oy ka sheegayaan magacyo xunxun ay u bixinayaan laakiin sidaan maaha iyagu ayb tan labaad waxa ay tahay albucdu can itacasub tacasubka in laga dheeraado cid aan ahayn nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaaca waxaan ahayn inaan loo tacasubin ayb firqa naajiya marka aaday caan ugu tahay midaas ayb oo markaa wuxuu tilmaamay shaykhu lislaam ibnu taymiya raximahullah wa bihada yatabayanu ana axaqa annaasi bian takuuna hiya alfirqata annaajiya ahla alxadiidi waassunna aladiina laysa lahum matbuucun yatacasabuuna lahu ilaa rasuul llahi ilaa rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam dadka firqa naajiya ku habboon oo magacaa uu yacni ugu habboonaanshada badan waa dadka aan lahayn cid ay raacaan ay u tacasubaan aan ahayn nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wahum aclamu nnaasi biaqwaalihi wa axwaalihi waa dadka ugu aqoonta badan nebiga axwaashiisa iyo wararkiisa dadka kale iyagaa ka aqoon og ayb wa acdamuhum tamyiizan bayna saxiixiha wa saqiimiha sunnada nebiga kale soo ceeda waxa saxiixa iyo waxaan saxiix ahayn iyagaa ugu weynin badan oo ugu aqoon badan wa a'immatuhum fuqahaau fiiha dadkee a'immadooduna sunnaday fuqaha ku yihiin ilaa aakhiri maa qaal ayb waxa uu yidhi faman jacala shaksan min alashkhaasi gayra rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam man axabahu wawaafaqahu kana min ahli sunnati waljamacati waman khaalafahu kana min ahli اlbidcati walfurqati kama yuujadu dalika fi اldawaa'ifi min atbaaci a'imati fi اlkalaami fi اddiini wagayri dalika kana min ahli اlbidaci waاldalaali waاtafaruqi qofkii qof ka dhigo rasuulka aan ahayn qofkii jeclaadana uu yahay qof wanaagsan qofkii khilaafana uu yahay qof ahlubidcaah qofkii qof sidaa ka dhigto aan nebi moxamed ahayn kamaa yuuj sidaan laga helayo uu yidhi dad badan oo koocaha wax diinka ka hadla ka mid ah qofkaa isagaa kaana min ahlilbidaci waaldalaali waatafaruq ayb taasuu ka mid noqonaya ayb marka qofku inuu qof u qaado un marka calan ee uu yidhaahdo qofkaas qofkii saa yeelana waa saa qofkii khilaafana waa saa yidhaahdo isagaa tafaruqii ku dhex jira marka ayb taa marka waa middaa iyadu nacam albucdu can altacasub waa mumayisaadkooda ta kale waxaa weeyaan mumayisaadkooda annahum ahlu itifaaqin waa dad marka ahlu itifaaqa firqooyin iyo kooxo iyo ma kala laha ayaga hadday mas'ale ijtihaada isku qabtaanna ma ku kala tagaan horaan usoo sheegay masaa-ishii caqaa'idkana intay isku khilaafayaan waa yar tahay oo sababtoo ah masaa-isha adiladoodu ay waadixa tahay iyagu meeshay ka qaataana kitaabka iyo sunnada ah iyo fahamkii salafka marka hadday bari joogaan iyo koonfur hadday joogaan waa isku madhab ayagoon weligood is arkin waxaan marka aad arkayso teleefanada inta layskula hadlo la leeyahay masaladaas maxaan ra'yi ka waran ra'yi kooxdu ra'yigay ka qaadataa koox fulaan qolo heblaaye yacnii tanaa timide maxaan ka qaadanaa maahan marka in cilmi laysa su-aalaye waxaa weye iyo caqaa'id soo cusboonaanayo ma jiraane waxaa weeyaan uun kooxdiiba waxaa la rabaa inay hal ra'yi ka qaadato waxaa la diidayaa marka ninkaasna hadduu kitaabka iyo sunnada fiiriyo kanna uu fiiriyo kitaabka iyo sunnada ama ad iskhilaaftaana isleeyihiin ayb khilaafku marka haddii uu yahay khilaaf saa'iq ah dhib ma yeelateen oo saxaabadiiba way iskhilaafi jireen hadday mas'ale caqiide ah tahayna dee kutubtii bay ku qoran tahay adiga iyo ninka halkaa joogo inaad isku mid ka ahaataan baaba la rabayba hadaad haddaad isku meel wax ka cabtaan waay laakiin meeshaad wax ka cabaysaan hadday idiin kala duwan tahay de markaas inaad isqasabtaanaad u baahanaysaan marka ayb walidaalika marka alxuja fi bayaani اlmaxaja abulqaasim الtaymi abulmudafar الsamcaani wuxuu ka keenay sababta ay dadka alfirqa الnaajiya ama ahlu الsunnati waاljamaca sababta ayagu ay u midaysan yihiin dadka kalena ahlu furqa u yihiin marka sababtaad dhegayso ayb waa juska labaad laba boqol afartan iyo ko wa kaana asababu fi itifaaqi ahli اlxadiidi anahum akhaduu اdiina min alkitaabi wاsunnati wa طariiqi الnaqli faawrahahum اlitifaaqu wاli'tilaafu sababta ay ahlulxadiidka isku waafaqee isku yacnii ay u midaysan yihiin waxa ay tahay diintiibay waxay ka qaateen kitaabka iyo sunnada waxayna u qaateen can طariiqi الnaqli wax lasoo guuriyey xadaanii fulaan can fulaan can fulaan can الnabiy sal ا ly slam can ibni cabaas can fulaan sidaasay marka u qaateen ayb fa awrahahum alitifaaqu wali'tilaaf mashrabka ay ka cabaan maadaama uu mid yahay kitaabka iyo sunnadu uu yahay arrintaa waxay dhaxal siisay inay iswaafaqaan wa ahlu lbidcati akhaduu diina min almacquulaati waalaaraa dadka ahlu bidcadana waxay ka qaateen diinta caqliga iyo aaraa'da fa awrahahum aliftiraaqa walikhtilaafa arrintaa markaa waxay dhaxal siisay iftiraaq iyo ikhtilaaf ayb iftiraaq iyo ikhtilaaf ayay u keentay maadaama cuquushoodu isku miisaan ma leh laakiin dadkan iyagu kitaab iyo sunnay u laabteen waana hal kitaabka iyo sunnada ayb fa ina alnaqla walriwaayata min alhiqaati waalmutqiniina qala maa yakhtalif naqliga dadka hiqaada laga soo guuriyo inta ay iskhilaaftaa waa yar tahay adiga bal hadda akhri kitaab ibnu khuseyme qoray kitaabu tawxiid iyo waxaad akhrisaa kitaab kale oo ibnu manda-ow qoray isku waqtina ma ahayn labadoodu waxaa laga marka bal isku fiiri marka muqaarano ku sameeya isku wax inay ka hadlayaan baad arkaysaa wahaakada ayb itifaaqa marka waxa keeno waa cilmiga iftiraaqa waxa keenana qiila waqaalada waa nam xaqiiqada saas waa marka naam asxaabu qiila waqaala iftiraaq ma ka baxayaan sababtoo nin walbaa ra'yigiisaa la fiican qofka yacni marka cilmiga saxiixa ah akhristo nashriyo isku laasimiyo inuu ku dhaqmo itifaaqa marka uu helaya walow qof sidiisoo kale ah uusan adduunyada ku aqoonin haddii uu jirana isku wax unbay sheegayaan labadaas qof ayb maxaa yeele meesha ay wax ka soo qaadanayaan baa mid ah ayb taas marka waa calaamad wa min akbari mumayisaatihim mumayisaadkooda waaweyn waxaa ka mid ah anahum laa yadacuuna xukman calaa mucayanin ila bacda istifaa'i shuruudihi wa asbaabihi wa intifaa'i mawaanicihi xugun ma ridaan xugun ma ridaan ilaa shuruudiisa iyo asbaabtiisii la helo mawaanicdiisiina la waayo xukunka ama ha noqdo xugun takfiir ah ama ha noqdo xugun tabdiic ah ama ha noqdo xugun tafsiiq ah ayb saddexdaas xugunba ama qof munaafiqnimo lagu xukumo waxay doonaanba ha noqdaane sideedaba xugun sharci ah ma dhici karo ilaa in shuruudiisa la helo asbaabtiisii la helo uma mawaanicdiisa la waayo markaasuu xukunku saxiix noqon karaa qof mucayana marka lagulagu lagu dula dul dhigaayo ayb marka qofku inuu takfiirkii ka dhowrsado mucayanka takfiirka mucayankaa ilaa inay markaa shuruudii iyo asbaabtii iyo la helo mawaanicdii la waayo wixii markaa cilmi ule waayo waxaan ka hadlayna ayb tabdiica isaguna waa la mid qof marka mucayana inaad la korto tabdiic ama tafsiiq aada la korto khatarteeday leedahay nacam ruux in la yidhaahdo warzaani yahow iyo in la yidhahdo mubtadic yahow mubtadic yahow in la yidhaahdaa daran zinada iyo bidcada zinada bidcadaa daran marka bidcadii in la fududaysto ilmo yaryar loo dhiibo oo iyagu marka waxaa weeyaan sabab iyo shardi iyo maanic midna aan aqoonin la yidhaah wada kusii daaya idinku tafaruqun bay siyaadinaysaa nacam ayb marka macno ma samaynaysa shicaar in la yidhaah tafaruqaan diidannahayo waa ka soo horjeednaa asbaabtiisiina dadka lagu dhiirigelinayo ayb waa min akbari mumayizaati ahlisunna taasaa ka mid a waxaa ka mid a marka mumayizaadkooda bidcada waa u kala baxsan tahay iyo sunnada oo bidcada iyo sunnada waa u kala baxsan tahay bidca maxaa la yidhahdaa maa uxdita fi ddiini bacda alitmaam diintii markii la dhammaystiray kadib wixii lagu soo daray yaa bidco la yidhaahdaa way ka fogaanayaan wax bidco xasana iyo bidco kale iyo male way ka wada fogaanayaan bidcada dhammaanteed ayagoo dabaqayo qowluhu sala allah ly salam fa ina kulla bidcatin dalaalah bidco kasta waa baadi marka ruuxu say ugu kala baxdo sunnada iyo bidcadu qawaacidda bidcada inuu wax ka kasaayaa la rabaa siiradii inuu aqoon u leeyahay xadiidkii inuu aqoon u leeyahay qofkii oon ahlu istiqraa' ahayn oo aan axaadiidta nebiga soo dhammaynin baa bidco xukumaaya yaa kaaga horreeya haddii la yidhaha bidcadan war culummada hadda joogta xataa wax aysan bidco ku sheeginuu ku sheegaya aaw daliilkeedii ayaa laga yaabaa inuu yidhaha daliilkeedii inuu jiro adiga ma ma ogid raadi daliilkeeda laakiin ha xukumin xukunku khatartiisuu leeyahay ayb waxaa kaloo mumayisaadkooda ka mid ah dadka ahlu bidcada waa ka fogaadaan oo waxay ku waxay ku tacsiiraan oy ku edbiyaan inay ka hijroodaan hijradaana dawaabideeda waa inay markaa lahaato oo dawaabidda ahlu sunnada ay u leedahay hijradaana ilaa saddex buu ibnu taymiya uu sheegay juska siddeed iyo labaatanaad majmuculfataawaha tan koowaad waa inay ikhlaasu niya waxaan qofkan looga fogaanaya ilaahay dartii inay tahay hadday ujeeddo kale noqoto jeebkaaga waay wax laga aqbalayana ma leh ayb in badan weliba waxaa badanuu leeyahay ibnu taymiya dad badan qarad adduunyo ah dartii inay qof uga hijroodaan iyagii laakiin marka ay ka dhigaan sabab diiniya inuu yahay waa in layska ilaaliyaa buu leeyahay tan labaad waxaa weeyaan sababka kale masaalixda iyo mafaasidda in laga fiiriyo ninkan mubtadica in laga hijroodo hajri lagu edbiyo maslaxada ka xasilayso iyo mafsadada ka imaanaysa miisaan in la saaro yaa saari kara marka qof ahlu cilmiah nacam ayb waxa marka warqad inta lagu soo qoro ama qof uu afkiisa ka tuura ma aha ayb bal wuxuu leeyahay alimaam axmed ibnu xambal raximahu llahu tacaala saanuu dhihi jiray buu yidhi saanay ugu kala qaybsanayd oo wuxuu dhihi jiray meelaha bidcadu ay aad uga badan tahay ay ugu badan tahay ama dadka bidcadaa ku jiraba ay a'imo yihiin oo kale waxaa weeyaan iyo meelaha kale iyo qofka wax ka hijroonayo iyo kan laga hijroonayo ayuu fiirin jiray halkaa ayuu milicsan jiray oo uu fiirin jiray alimaam axmed ibnu xambal raximahu llahu tacaala marka taasay rabtaa qofku marka inuu ku fiiriyo ayb oo hajri oo hajrigaa marka wuxuu tilmaamay waxa uu yidhi wahada alhajru yakhtalifu biikhtilaafi almuhaajiriina fii quwatihim wa dacfihim wa qilatihim wa kahratihim faina almaqsuuda bihi zajru اlmahjuuri wa ta'diibuhu wa rujuucu alcaamati can mili xaalihi fain kanat almaslaxatu fi dalika raajixatan bxayثu yufdii hajruhu ilaa dacfi الshari wa khufyatihi kana mashruucan wain kana lalmahjuuru lalmahjuuru walaa gayruhu yartadicu bidalika bal yaziidu الshara wاlhaajiru daciifu bxayثu yakunu mafsadatu dalika raajixatan clى maslaxatihi lam yushrac اlhajru bal yakunu الta'liifu libacdi الnaasi anfaca min alhajri sidaasuu marka masaalixdii ugu kala xiray ayb midda saddexaadna waxaa weeyaan qofku inuu yahay qof daaci ku ah bidcadiisa haddaanu qofka daaci ku ahayn bidcadiisu oo isaga ay ku kooban tahay in laga hijroodo hijraa lagu edbinayaa la dhaho ma aha waa in loo naseexeeyo qofka saddexdaas daabit ayuu sheegay shaykhulislaam ibnu taymiya marka hajriga laga akhristo kutubaha sunnada hadday noqon lahayd yacnii barbahaariga ama hadduu noqon lahaa sharxu sunnaha musani iyo in dawaabidan lagu miisaamo waayo annaga iyagaa nooga aqoon badan cilmiga marka yacni dawaabidan ama shuruudahan iyo waxa ku dhigan sharxu sunnaha isma khilaafsanee ogow ee waxaa weeyaan ta xagga ku dhigan sidaad ugu camal fali lahayd ayuu shaykhulislaam ibnu taymiya kuu sheegay nacam ayb marka waxyaabahan marka qofku haddii uu ilaaliyo macnayeedu maahan inuu diidan yahay yacni hajri ama uu yacni dadka bidcada marka uu la yacni uu fududaynayo axwaashooda iyo ma aha mumayizaadkooda waxaa ka mid a muraacaatu lmasaalix walmafaasid fii kulli lumuur arrimaha oo dhan in masaalixda mafaasidda laga fiiriyo hadday noqon lahayd jihaad hadday noqon lahayd yacni dacwo hadday noqon lahayd acmaal kaloo la qabanayo hal meel keliya haddii la yidhaha maslaxadii mafsidada waa laga fiirinayaa meelaha kalena la dardaro waxay noqonaysaa akhdu bacdi ddiini wa tarku bacdihi nacam iyadaa tafaruq horseedaysaba nacam marka dacwada baa u baahi badan in maslaxadeeda la ilaaliyo risiidkeeda in la ilaaliyo iyadaa u baahi badanba maxaa yeele iyadaa mar walba lagu dhex jiraa waxyaabaha kale waxaa laga yaabaa inay marmar yimaadaan ayb waxyaabahaasoo dhan baa marka yaa ka mid a waxyaabahan marka khulaasat lqowl tafaruqu xukunkiisu waa madmuum ilaahay rasuulkiisu aaday u eedeeyeen xaqiiqadiisuna waxaa weeyaan masaa-isha ru'uusu lmasaa'il qofku inuu ka baxo oo sunnada uu kaga baxo ku khilaafo ama ikhtilaaf dunyawi ah inuu ruuxu markaa adduunyadiisa marka qoladanna xisbi qoladanna xisbi madaxtinimo ku tartamaan oo kale way gelaysaa iyo waxaa gelaya masaa-isha ijtihaadiga ah qofkii ka dhigo masaa-il usuul oo kale ula dhaqmo asbaabaha keenaya saddex sabab waaye caadaadkoo lagu dheganaado hawadoo la raaco iyo dadka jahalada ah oo jaahiliinto culummo laga dhigo lasoo hormariyo dadkii cilmiga lahaana gadaal layska mariyo ayb mumayisaadkoodana intan gadaal aan ka tilmaamay weeyaan waxaa iyadana u baahan in la kala sooco xaajada iyo baahidu ay keenaysaa waqtigoo ciriiri anagu ah darteed aan ugaga tegayaa mar kalena insha allahu tacaala aan ku soo noqon doonaa hadday suurtagal noqotona bacda salaada duhur kadib inaan xoogaa yar ku daro u baahan farqiga u dhaxeeyo taxasubka tafaruqa iyo tacaawunka sharciga ah maxaa yeele waa aadaa laysu dhexgeliyaan ayb alfarqu bayna ataxasub watacaawun alsharci in la ogaado la kala saaro labadaas waa daruuri maxaa yeele tacaawun sharci waa waajib ama waa sunno ugu yaraan taxasubkuna waa xaaraan waa in la kala soocaa marka hadday isdhex galaan wareer bay noqonaysaa marka hadday fursad qolooyinka maamulka hadday fursad suurtagal ka tahay bacda duhur xoogaagaa yarkan marka ku dhammaystiri doonaa insha allahu tacala haddii kalena marar kale wabilahi towfiq sal l sl l bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih wasaxbihi aجmaciin ama bacdu wax yar waxaan dhammaystiraynaa mowduucii waxaan mowduuc uu ku saabsanaay tafaruqa xaqiiqadiisa iyo asbaabihiisa iyo calaamaadkiisa iyo waxaan sheegnay mumayizaadka dadka furqada ama tafaruqa ka badbaaday ay leeyihiin ay kaga soocan yihiin ahlu furqada waxaan in sha allahu tacaala raacseynaynaa marka tafaruqa xukunkiisu inuu xaaraan yahan soo ogaanay calaamaad iyo tafaasiilna waa usoo ogaanay waxaan rabnaa marka inaan wax yar ka sheegay isagana tacaawunka sharciga ah ee allah subxaanahu watacaala uu faray dadka mu'miniinta ee allah subxaanahu watacaala uu ka dhigay ama uu waajib ka dhigay ama yacni uu la jeclaystayba oo allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi fii suurati almaa-ida watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alihmi waalcudwaan waxaa isu kaalm isugu kaalmaysa isugu kaalmaysaan ood iskugu kaalmaysanaysaan samafalka iyo alla kacabsiga alla kacabsiga iyo samafalka isku taageera oo iskugu kaalmeeya taasuu alla subxaanahu wa tacaala uuna faray markuu alla noogu dhawaaqay nidaa aliimaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxiluu shacaa'ir allahi wala shahra alxaraama wala alhadya wala alqalaa'id ilaa aakhiri alaaya tacaawunkaa marka sharciga ah aayadda alla sidaasuu noogu waajib yeelay mufasiriintuna waxay sheegeen khalqiga oo dhan khalqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dhan in wanaagga lagula tacaawuno lagala shaqeeyo hadday dalbadaan xumidana marka aan cidna lagu taageerin ciday ahaanaysaba taasaa marka mufasiriintuna ay tilmaameen nabigeenana calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xilfu lfuduul ama xilfu lmudayabiin xilfigii la dhihi jiray ee kacbada agteeda ay isku dhaarsadeen quraysh ama yacni carabtii oo ay yidhaahdeen inay u gargaaraan qofka madluumkaee laga gardaran yahay inay u hiiliyaan ay u gargaaraan nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuu kala qeyb galay waana ku taageeray bal rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi bacda albictha ayaa waxa uu yidhi haddii adduunyada iyo waxa korkeeda ah la isiin lahaa inaan dhaafsada xilfigaas ma aanan dhaafsadeen buu yidhi aada u ammaanay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam aayaddii qur-aankuna saasay u tilmaantay sunnadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa taasaa fahmiga culimmadana kitaabka zaadulmacaadka ee alimaam ibnulqayim raximahullah uu leeyahay qisada xudaybiya markuu ka hadlay ee fawaa'idda qisada ay leedahay markuu sheegayey fii bacdi ma fii qisati alxudaybiyati min alfawaa'id alfiqhiya wuxuu ku daray faa'iidadan ee uu ku muujinayo tacaawunka sharciga iyo say u kala bedelan yihiin taxasubka waxa uu yidhi wa minhaa waxaa ka mid a waxyaabaha fiqhi ahaan looga faa'iideysanaya qisadan ana almushrikiina wa ahla albidaci waalfujuuri waalbugaati waaldalama mushrikiinta iyo ahlu bidcada iyo ahlu fujuurka iyo dadka bugaadda iyo dalamada kuwa ahalka u ah idaa dalabuu amran yucadimuuna fiihi xurmatan min xurumaati illahi tacaala hadday dalbaan oo ay dalbadaan arrin lagu weyneynayo ilaahay xurmooyinkiisa lagu weyneynayo hadday dalbadaan ujiibuu ilayhi waa loo waa laga yeelayaay waa loo jawawaa laga yeelayaa wa ucduuhu waa la siinayaa wa uciinuu calayhi waana loogu kaalmaynayaa wa in municuu hayrahu inkastoo loo diidayo wixii kaas ka soo haray ee fujuurkooda iyo bidcadooda iyo dulmigooda iyo ah wain municuu hayrahu fayucaawanuuna calaa maa fiihi tacdiimu xurumaati illahi tacaala waa lagala tacaawunayaa wixii ilaahay xurumaadkiisa lagu weyneynayo laa calaa kufrihim gaalnimadooda maya wa bagyihim gardaradooda maya wa yumnacuuna mimaa siwaa daalika waxaa wixii ka soo harayna waa laga celinayaa oo lagula tacaawuni maayo taxasubka iyo tafaruqa iyo bidcada iyo kufriga ma lagula tacaawunayo yidhi mana lagala mid noqonayo kooxna lagalama mid ahaanayo waxyaabahaas amaa xurmada ilaahay xurumaadkiisa ka mid ah oo ay markaa dalbadeen waa la siinayaa fa kullu man iltamasa markaa wuxuu yidhi fa kullu man iltamasa qof walbaoo dalbo almucaawanata kaalmo calaa maxbuubin lilaahi wax ilaahay jecel yahay in loogu kaalmeeyo qofkii dalbado calaa maxbuubin lilaahi tacaala murdin lahu ilaahay raalli garaynayo ujiiba ilaa dalika waa laga yeelayaa kaa-inan man kaana ciduu doona ha noqdo maa lam yataratab calaa icaanatihi calaa dalika almaxbuubi haddaynan ka ratibmaynin oo aynan ka dhalanaynin kaalmada looloogu kaalmaynayo shaygaas maxbuubka ah ee alla uu jecel yahay mabquudun lilaahi wax ilaahay uu nacayo acdamu minhu kaa ka weynin badan ayb wuxuu leeyahay marka waxa ay dalbadeen ee xurumaadka alle ay ku weyneynayaan waa la siinayaa waa lagula tacaawunayaa waxaa alla subxaanahu watacaala raalli gelinayo waa laga ajiibayaa kaa-inan man kaana qofkau doona ha aada gaal ama muslim ama yacni muslim qalloocan oo mubtadica ama mid kaloo dhinaca yacni fujuur uu ku jiro oo shahwa ay ku jirto waa lagula tacaawunayaa waa la siinayaa buu yidhi haddaan aan hadduusan ka dhalanaynin kaasi shay ilaahay subxaanahu watacaala caragelinaayo oo ka weynin badan waxaan la dalbaayo ayb waxaa laga yaabaa bacdi naas inay marka is yidhaahdaan oo iyaga la tacaawunkooda naftirkiisaaba munkar ah oo ka weynin badan waxaan la raadinaye de taa waxay noqonaysaa shardigii inuu taxsiilulxaasil noqonayo waxaa laga soo hadlay dad kafara ah gaalo ah ahlu bidco ah ahlu fujuur ah oo shay dalbaday xurma min xurumaati illaahi tacdiimu xurmatin min xurumaatillaahi dalbaday waa la siinayaa baa la yidhi haddiiba aan la siin karin oo siinta ay dhibaataba tahayba oo ilaahay mar walba ay carogelinayso waa la siinayaa meesha maba timaadeenba taxsiilulxaasil war taxsiilulxaasil abuu noqonayaa shardigana waxma tareen shardiga wuxuu wax u taraa shay baaqi aho joogo ayuu wax u taraa ayb markaa wuxuu yidhi ujiiba ilaa dalika kaa'inan man kana maa lam yataratab cala icaanatihi cala dalika almaxbuubi mabquudun lilahi acdamu minhu wahada min adaqi almawaadici waascabiha arrintan waxa uu yidhi arrimaha ugu daqiiqsan weeyaan uguna yacni adayg badan wa ashaqihaa cala annufuus nufuusta korkeedana ku dhib badan walidalika daaqa canhu min asaxaabati man daaqa ila aakhiri maa qaal macalushaahidka marka waxaa weeyaan wuxuu kala saaray alimaam ibnu lqayim shayga tacaawunka sharciga ahee alla subxaanahu watacaala raalli gelinaayo iyo wuxuu kala saaray waxa alla carogelinaayo oo iyada laga tegaayo oo ama yacni taxasubka ah ama tafaruqa ah ama kufrigaba ah ama fujuurkaba ah marka tacaawunka sharcigana waa shay isagu marka daabitkaas ku jiro saxiix ku ah oo nebiguna uu ku keenay sababka uu ku keenana ay ahayd markay gaaladii u yimaadeen sulxulxudaybiya oo ay yidhaahdeen marka heshiis ay dalbeen oo markaa uu nebigu sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi waa siinayaa maanta shay ima weydiistaan ay ku weyneynayaan kacbadan kacbada xurmada leh wax ay maanta ku weyneeyaan ima weydiistaan ilaa waa siinayaa buu yidhi warkaas ayaa marka hadalkan yacni mas'aladan fiqiga meeshaasuu ka soo bixiyey uu ka keenay marka macalushaahidka waxaa weeyaan tafaruqa calaamaadkaas aan soo sheegnay asbaabahaas lehna qofka muslimka waa inuu ka dheeraado koox waa inuusan ku biirin yacni waa inaan taxasub la imaanin asbaabaha tafaruqa keenaya iska ilaaliyo hawada ay ka mid tahay itibaacu lhawaa oy ka mid tahay tar'iisuuljahala ama yacni jahliga inuu ka qaalib noqdaba isaga oo dadkii ahlucilmiga markaa uu ka dheeraado iyo middan kale iyadu ah caadooyin inay ka qaalib noqdaan asbaabaha inuu iska fogeeyo xaaraanna inuusan cidna kula tacaawunin cidday doonaanba ha ahaadaan daduu jecel yahay ha noqdaan ama dad kale ha noqdaan shayga wanaagsan ee ilaahay xurumaadkiisa weyneynayana inuu ciddii warsataba uu kula tacaawuno haddaysan ka ratibmaynin dhibkaas marka kasii fara badan haddaanu ka ratibmaynin kacbadii sidaas la yidhi oo nebigu uu yidhi hadday kacbada i weydiiyaan xurmadeeda shay ay ku weyneynayaan waa siinayaa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa aad uga sii weynin badan dad muslima dhiiggooda ka sii weynin badan ciddii marka dad muslimiina dhiiggooda joojintiisa ka shaqaynayso oo dadkan la-anaya ama dhimanaya sida dhiiggooda u joogsan lahaa dadka ka shaqaynaya laa shakka shay xurumaadka alle ka mida kuwa bal kuwa ugu waaweyn weliba ee kacbada xataa ka qiimo badan weeyaan waxa uu markaa uu joojinayo ama uu daminayo marka al-islaaxu bayna annaas qofka haddii uu awoodi karo inuu sameeyo oo dhiigga daadanaya qulqulaya uu istaajin karo waxa weeyaan waa ku ammaanan yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam alxasanu bnu caliy wou ku ammaanayo ina bnii hada sayidun wasayuslixu allaahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin ayuu yidhi sababkuu ku ammaanayna tanaasulkii uu ka tanaasulay madaxtinimada ee markaa dhiiggii muslimiinta isku daadanayay uu baajiyey ee halkaa uu ku istaajiyey weeyaan haddii adiga aadan taa awoodi karin ha ku darsanin marka dhibaato iyo uu dhiiggii kusii huro iska ilaali cid allaale ciddii markaa xurumaadka ilaahay subxaanahu watacaala weyneynay in la weyneeyo kugu yeertaana qofka waxaa weeyaan inuu ajiibo waa leeyahay haddii uunan taxasub iyo koox iyo xisbi uunan sidaa ku gelaynin marka tacaawunka sharcigana waa mashruuc taxasubka iyo tafaruquna waa madmuum laba isku daran maahana waanay kala cad yihiin kutubta marka shaykhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim aaday u caddeeyeen bal ibnu taymiya fataawaha wuxuu tilmaamayaa ibnu makhluuf oo ninka ugu daran ahaa dadkii isaga yacni aad uga horjeeday ee weliba bidcada iyo khuraafada kaga soo horjeeday waxa uu yidhi ibnu makhluuf shar walbo oo iigu yeera in la demiyo diyaaraan ula ahay buu yidhi waana ku waafaqayaa waana la deminayaa yuu yidhi laakiin aniga marka waxaa weeyaan sidan uu waxyaabahan uu sheegayo ama waxaan aniga uu iga sheegayo anig kuma sugni buu yidhi markii uu markaa la doodayey nimankii ashaacirada iyo isugu jiray ee la hor keenay marka sharta ilaahay subxaanahu watacaala uu necab yahay ee dadku ay nacayaanoo dhibaatada ku ah demintooda ama yacnii ka qayb qaadashadeeda in la demiyo waxa laga fariist waxa in laga fariistaa ay tahay taasi maahane in la huriyo in yaa in laga fariisto mudan ruuxan inuu markaa dab kusii huriyo dab baxayo yaa la inkiray amaa dad haddii isaga hadalkiisa ama lacagtiisu ay ku heshiinayaan ama fakarkiisuba ay ku heshiin karaan oy calal aqali dagaal dagaallada iyo yacni muslimiinta dhiigooda ku joojin karaan wax waxaa weeyaan sharciga ilaahay aad u ammaanay allana uu yidhi laa khayra fii kathiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas marka tacaawunka sharciga iyo taxasubka furuuqdiisa marka in loo kala ogaado sidaana marka waxaa weeyaan qofku uu yacni kaga dheeraado midka xaaraanta ah kan mashruuca ahna haddii uu awoodo sidaa marka yacni uu uga qayb qaato wabillahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam